asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu amiin fayda dhugonsadayaal ha ka dhowaada qodobada warkan haminimo idaacadda warsan sinhayta maamulka isbitaalka degmada bardaal ee gobolka bayowe baweyse ku hadalay dadharidiida cudurka shungiyoodka oo la dhegay isbitaalka guud ee bardaala ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo waybayoolug wareegana tuulooyin hooseedayaan goobgadud furay ee gobolka baaya wararka ingada dambeeyey qaraxyadii geeka kudhiyan magaalada muqdisho maamulka gobolka hiiraan iyo kulunyo geeka ku weeldhadan beledweyne waybayanku ka hadaleena xaalada abaareed ee ku jirta gobolkaas madaxweynaha dowladda soomaaliya farmaajo waybaweyse sheega intay sii hogeysada hayta abaarta ku jirta guda dalka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka wadiya waybayo geeka sida qofka kuna shardibanka kariday magaalada muqdisho baaraadka banaankana dhugunsidayaal wayba ku mid ah afartii sideed qof oo ka dhamatay etoobiya iyo weliba holand oo raaligelin ku codsada hayta turkiga
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsadayaal hamiin faaliyaha wadasiin kulana hamiinnimo isniin ow talaadan hagala hayta taariikhdan iyo ka-eedan tatum i sadiida bilo maarsa sanadka labada kuntum iyo todobada ha ka dhowaada dhugunsadayaal warkiiyo kisanga in ku badan shan qof iyo la sheegaha intii oo ka dhammadeen qarax kudhii agagaarka hotel weheliye kaasoo hay baabuur laha ka buuyi walyaabo qaraxow oo laga qarhi binaanka hore ee hoteelka dadka dhammadii haan ka dhaawacmeen qaraxaasi waybaen iska jareen dad jidka maraay iyo dad fadhii meela hoteelkan dhow oo haytay ganacsi sihayaga xilka wasiirka kalluumaysiga maxamed cumar eemooy wararha kubaayi weybayo sheegaan inti baabuur shayla la fiirsaday qaraxgan weybanuusu sheegay intuu samiilasan roogna balse lama kumida ilaaladiisio ka dhaawacmeenga qaraxgan iyo nagade kiilamaad oo geeka kudhii magaalada muqdisho weybana geeka qarax isnidaaminhayuusa kudhiyay meelan ow xere ciidan iyo ana meelaas usaka qaraxi baabuur gureed markii ciidamadiio rasaas ka fureen kaaso fadaa intiuusa xerada qorhangala kusimaga madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weyba uusa xafiis jay ka qaabilay wafdagu kooyi dalka sacuudiga
wafdigan ka socday sacuudi arabiya ee soo gaaray xarunta koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayaa waxaa xarunta madaxtooyada maamulka ku soo dhoweeyey kulamana kula qaatay kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maxamed xasan fiqi waxaana sidoo kale wafdiga sacuudiga ka socday warbixin laga siiyey xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed wafdigan oo sidoo kale soo dhowayntooda uu ka qayb qaatay sheekh ilyaas cali nuur madaxa hay-adda gargaarka ee qalam waxaana muddadii ay joogeen magaalada ay booqdeen xeryaha dadka barakacay goobahaas oo ay ka qaybiyeen raashin gargaar oo noocyo kala duwan leh saddex kun oo qoysna ay ka faa'iidaysteen xubnahan ka socday dowladda sacuudiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inay dhowaan ay gargaar gaarsiin doonaan gobolka bokool ee koonfur galbeed soomaaliya oo ka mid ah gobollada soomaaliya meesha ugu daran ee abaarta ay ka jirto kusimaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ahna wasiirka beeraha iyo waraabka maxamed xasan fiqi iyo mas-uul ka socday wafdiga sacuudiga ka socday ee halkan soo gaaray ayaa ka hadlay xaaladda abaarta iyo kulamada ay qaateen waxa ay ka wada hadleen raashinka la keenayo annagoo ka mahadcelinayno iyo kaalmadaas deg dega ah haddana waxaa codsigeenna u badinaynaa oon jecelnahay walaalaheen inay micnaha dhegahooda u furaan inaan ka helno kaalmooyin ku saabsan in ummaddan loo qodo ceelal iyo waro ay biyaha ku keedsadaan mustaqbalka si dadkan marka abaara iyo dhibaato timaado ay arrintaasi oga baxaan sidaa darteed waxaan leenahay codsiga inaad gudbin doontaan aan rajaynaynaa waxaa idinka horreeyo walaalaheenna wasiiro iyo muxuu ahaa wasiiro kaloo idinla socdo mujtamacii kale meesha aad wax ku qaybinaysaan iyo raashinka aad qaybinaysaan ee aadna soo gaarsiiseen aadaan idinkaga mahad celinaynaa
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah نحن في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية جئنا إلى هذه المنطقة المنكوبة من في جنوب غرب الصومال ونشكر ابتداء نائب الرئيس على حفاوته وضيافته لنا وجئنا لإغاثة إخواننا المتضررين من الجفاف في هذه المنطقة والتي آه، هي بأمس الحاجة إلى مد آه، يد العون والحمد لله آه، أننا آه، جئنا لإخواننا وكلنا فرح بأننا نساهم في التخفيف من هذه المعاناة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الشعب الصومالي على تحمل هذه المشاق وهذا الجفاف maamulka isbedaalka degmada bardaale ee gobolka baaya weyba usug ku hadalay dadaaridadii cudurka shugungiyoodka la dhigay isbedaalka guud ee degmada bardaala faahfaahinta warkan way baningahaya xasan cali daa-uuda degmada bardaale ee gobolka baay iyo maybam iyo ka jirana dhibaatooyin eed bahsan oo usukahayo cudurka shabanbiyoodka mayba maalinba maalinba ku dambaytana meelaasoytiyo aan dhimadayan tiradad ee mar ana boogdi degmada bardaale ee gobolka baay iyo mayba ana waraysi la waaldhaday doctor cali isaaq ibraahim oo ah dhakhtarka isla markaasoo isu la tacaalay dadka haridadeen cudurka shibanbiyoodka maybana usiiin ku warbiyey sadiyoo un la tacaalayaan dadka haridadii cudurka shibanbiyoodka iyo tirada usudili toddobaadkan gudaadiyey cudurka shibanbiyoodka gaaljarta dadkaasi ay eed dhibankaaya khaasatan dadka ceelalka riiga ee biyo ima isticmaalaan oo ceeljijiidka iyo waro iyo isticmaaleen ay eed han ridadahay markuun eedna aan doranyahay hata maywaa had dadka oo banaanka bad dadka ka dhamaadeen horta laakiin inta badan hoo bahna diiran dhimashada c t c madiyo koyan iyada an yarta laakiin banaanka dadka madii dadkan wacyigelintiyo liidata dartreerbaadi ew dad oo manaha daweynta in bahalkan ini oo meelgooni lijeeya la karantiilaa sida hob magaalada hob lase daawlin hela qofkun kaa kora ma aaminayeen dadka bershay hob baadiir rooga ka dhii qof wal dhuubiyay horlay balan direba inta badan hata wal wacyi geliyahay dadka wal sheenahay hamiige kulli kooyahayan mana en mayla raay badbaadoshona badan yahay dib oo iyo magaalada kooyan sida badan toddobaadkan gudaajiyay intii degmada bardaal gudaaj iyan ka dhimatay ilaa iyo tumaney qofu maanaha mayna ka jaraha dad oo markii la sheenayba banaanka seriousa kanagadeeno madii la sheenayba intii faleebadii iyo walaayo gargaarkii lahan diyaariyayba qofka dhimadiya badan inta badan dad oo lala tacaalay oo gobolkii ka jiraano mise lamagee roogano mise geeko eminka roogano sidii lanka talagalay gargaar lanka soo biyey oo dhimadeen iyadan yariin lama sada walsaasaataco ma in xaliyaanahay jiiftii horta dadka yoba ashinsho iyo alaabta iskuwadan asbitaal guudmale degmada m c h oo bisha casrata iyaga kiyaal labaatankii sana oo hatanka dambooyba degmadan ku howlgalay markuun walaay daawe ana miila ku sabood gareena walaagi oo gargaarkan karantiilkan ana sigune manaha meel duure un oo la degnay la roogna isin banin koyten manaha na aragden ano guuriden walaay daawe un baahnan m c h ka iyo bisha casi intalay manaha ya ku debraan cudurka shibanbiyoodka iyo mayba uso dhibaatooyin usukahaaye dadka reer guraaga ee iyo yeego maalinba maalinba ku dambayta degmada bardaala iyo hadiirayaan tira dad ee oonay uso haridadii cudurka shibanbiyoodka degmada bardaala ee gobolka baaya iyo mayba aan lahayne m c h si rasmi ah an howlgalow dhinaga kalena ciidamada booliiska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya weybayo lugareegana tuulooyin hooseedayan goobgaduud buure ee gobolka baaya waa ku faysal dhaaf xuseen oo faahfaahinta warkaas ninhaya ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed soomaaliya fadhiga kale deegaanka goobguduud buure ee gobolka baay iyo weliba al-shabaab ay kula wareegeen deegaano hoosbeen deegaankaasi oo in jiraan afartan kilomitir taliyaha saldhigga booliska deegaanka goobguduud burey maxamed abuukar mursa iyo weliba usu kuramay deegaanada al-shabaab ay kula wareegeen min al-shabaab iyo nabadgelyada silmahay madha xaaladii degdegta boqol kiiba boqol sharmaandheer ee dhowedeego mintaana ama afartan kilomitr square iga kahaya goob gudid amnigeeda fengi haa way kamid ah ideego kheeryaalnimo ideego i sarmaandeer imintaana eelnoobno haddii ilaahay bandiina walaagti arbasanidoo kasaabti dhaamo kasaaba doona haddii adheer walmadnimo walmadnimo maya taasi xaalada idan way waqtigee marka ii koro haddii adheer kolle saamaani fude inida ka dhaago doono balaya insha allah insha allah haddii ilaahay bandiina hadalka taliyaha iyo weliba wasaakeeda hille madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya usan amari anta sidanka dhaqsiha badananfura jidadkiyo goodoomeen al-shabaaba maxkamadda ciidamada qalabka wadiya weybayo geeka sadeqofa xukuumka kiriday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya zaara sulaybaa mukhtaar iyo faahfaahinta warkaning hayta maxkamada darajada koowaad ee ciidanka qalabkooda ee dowladda soomaaliya iyo geeka xukuumkan iskujara dil ee xabsi ciidan iyo sideesmiya kiraday todoba qof oo ka eedaysanaayeen intii ku dambeeyeen qaraxii sanadkii hore lamada kun tumilita ku dhihi suuqa beerta ee degmada waa beri gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee gaashaanle sare xasan cali nuur shuute iyo xukun maxkamadeed ku dhawaaqi guddi markii bilun gudaashi la dhagaysaday eedooyi lahanjeedii toddobaadaas qof toddobadan qof iyo kokumidda magaasheyle ka magacaabe cabdiqaadir cali xasan xeer ilaaliyaha maxkamaddu uusu ka eeday in maxkamaduusu ka hor qirdo intii isku tirsanaya shabaab waana daraawaaladiiwadii dhowrkii ka qaraxi suugu waa beri waana laku xukmi diltoogasho saas oo kale maxkamadda lamada qof iyo ayba lakashal magacaabay maxamed cabdulaahi nageeye iyo abdinaasir cumar xasan oo iyoon laka eeday inay ku tirsanaayeen shabaab kokumidan uusuwadi baabuurka hoomeyta oo qaraxka ka jari kan kalna uusukahaaya garaash laka magacaabo balaaski waana maxkamadda iyo ka xukuntahay mintumii shan sano xabsi ciidan ee
cabduqaadir cabdi xasan uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii qisaasta ganacsatadii ku geeriyootay suuqa beerta ee degmada waaberi lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo maxamed cabdulaahi nageeye iyo cabdinaasir cumar xasan waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan iyo toban sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo maxamed jaylaani cilmi xasan maxamed dhaayow cabdulaahi xirsi salaad iyo aadan maxamed jaamac haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan maamulka gobolka hiiraan kuluyo geeka kuweeldhadan beledweyne bayongu ka hadaleen xaalada abaareed ee ku jirta gobolkaas wayba warkan beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraanka degmada beledweyne iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada beledweyne waxay ugu hadleen sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen ee ku nool gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif oo ah agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada beledweyne oo ugu horeyntii ka hadlay kulan ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay maantii waxaa jira oo qof walba maanta og yahay in abaar daran ay ka jirto wadanka khaasatan gobolka hiiraan ay ka jirto maadaama ilaahayna uuna amray nebigiisana uuna amray inaan iscaawino ilahi wuxuu leeyahay tacaawun cala albiri waltaqwa walaa tacaawun cala lismi walcudwaan ilahi wuxuu yidhi samafalka iyo cabsi ilahi iskugu kaalmeey nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma nafasa kurbata mu'min nafasa lahu kurba dunya walaakhira ninkii qof kurba ka feeda muumin ah islaam ee kurba ka feedo ilaah kurba ee adduunya aakhiruu ka feedayaa marka kurbada maanta haysato dadka walaalahayn oo abaarta ay saamaysay waxaan jecelnahay in aan soo jeedinaynaa in laga wada qayb qaato oo laga geysto sadaqo waxawaye sadaqada maalka ma nuqsaamiso ilaahay wuxuu ku sheegay aayaad badan in sadaqada ay maalka ay badiso diyana waxyar waan ka tegaynaa markaan wax la baxno dadkaas abaaraha ay ku dhaceen aan kuturbiisha ama aan wax kugu darno qofka islaamka eh haddii uusan la murigo qofka kaloo walaalkiisa islaamka nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi qofkii aan muslimka kurbadiisa ayna kurbo u noqon ummadayda kamid maaha magaale cismaan maxamuud waxay horjoogo ka tahay mid ka mid ah kaaban ku yaal magaalada beledweyne waxaana ay sheegtay in ay soo dhaweynayso dhibaatada ka jirta gobolka hiiraan dadka iyo dunyada wixii ashar ilahi hana waafajiyo wixii mar wadagala lama karaayo lama celin karo bila kamid ay baleeyihiin waxaan marka aan soo dhaweynaynaa cid alle ciddii wax geysan karto hay-adaha samafalka hadday yihiin hadday ganacsatada yihiin hadday wuxuuda yihiin hadday shaksiyaad yihiin hadday wuxuuda haweenka yihiin cid kasta oo mudan dadkaasi in la badbaadiyo in la isku dayo anagoo bariis iyo baasto daadinaya nagula cadaabaayo ana qaybsana baahi dadka walaalaheena nagu soo barakacay oo biyaha weligu wax kale aanan haysan magaala ay soo galeen marka aad iyo aadaan maaragtay aan midigan waxaan leenahay asaga ayaa naga tendeen anaga hadda anigi guddi kale hadaan hadalna meel mataga xogtaan laakiin midigan waa gaarsiin karaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa waxay ballan qaadeen ugu horreyntii ay bilaabi doonaan biyo dhaamin horta biyo dhaamis inaan bilaabno biyaha maadaama nolosha biyo biyaha kuwga tahay konton guryadood maamulka uu ku dhawaaqay inuu bixiyo ilaa boqol laakiin kontan hadda noogu horeyso oo noo noo noo qorkaysan laakiin ilaa boqol waa soconaynaa guryada biyaha ah si marka meelaha dhibaataysan loo geeyo insha allah haddii ilaa yidhahdo waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in biyahaasna ay bilaaban doonaan kadibna dadka baahan ee raashinku baahana la geli doono la sii doona insha allah haddii wixii lasoo lasoo aruuriyo xoola dhaqatadii aanan ilmaami doonin dadka xoolaha ka dhamaad iyagana fikooda la cilmi doono waxaasoo dhan marka maamulka maanta markii ugu horreysi waaye gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim howd cadde oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay ka maamul ahaan annaga waa sida uu gudoomiyaha sheegay ilaa boqol boydood oo biyoa ayaa inaan ku bilownaan raba hadda kontonan haynaa inaan sii bilowna ilaa boqolan gaarsiinana waa waa hadafkayna waaye iyo wixii kaloo heli karnaba kuwanaan samayn doona insha allah Eh, hal dool waxaa kala jiri male ciddii hal doolar tuurta oo akoonkaas ku tuurta waa ilaahay baa ajirka siinaya gudoomiyaha degmada beledweyne mar uu ka hadlay ballanqaadyada inta badan la sameeyo ayaa waxa uu sheegay Eh, hay-ada imaana iyo waxaas adrig ayaan rajaynaynaa hay-adaha aan sheegayna marka iyagana markii roobta ay waraha biyoobaan oo beeraha la faraya ka bacdiyaa waan bixinayna iyagana cidka aqbalaysa malaha ciddii wax haysa ha keento waa yarihiin waa badanyihin marba hadda ha keenaan ciddii wax haysa ha keento laakiin roobka dawda kadib aan waxba fursasa imalnay ka aqbali mayo waa markii ugu horreysay oo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo ka degmada beledweyne iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada beledweyne kulan ay ku yeeshaan magaalada beledweyne ay ugu hadlaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka ay abaaraha saameeyeen bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ee warbaahintan sheegay intay sii kororo haytaa xaaladda abaareed ee ku jirta soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxweynaha soomaaliya saasoo kale tilmaamay intii maalinba maalintii ku dambeyta iyo sii wiinada hayta abaarta saa darteed dadka soomaaliyeedna ku baahan yihiin intii oon isgargaaraana madaxweynaha soomaaliya farmaajo saasoo kale tilmaamay intii dadkii dadkii ka noolayeen baadiga intiyo hadireen magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya islamarkaana lan baahanya intii la caawiya inka dambeyntii inka dambeyntii dowlado caalamkiisaasoo kale dadka soomaaliyeed ee wala haysaan iyo madaxweyne farmaajoyba uusan ka baaqay intii usafaylan caawiyaan dadshoo walaalasho dhibaataysan oo gargaar hagoga doonadeena waa xaqiiqa runtii inayna haystaan abaaro aada iyo aad u xun taasoo keentay sida la sheego aan aragnay in ay keentay macluul keliya maaha cudurro shubanbiyood maxaan ku yidhaahdaa daacuun iyo wax la mid ah kuwaasoo ay ku la-adeen dad badan sidaan ognahay boqolkiiba lixdan xoolaheeni waa baaba'een dadkii waxay bilaabeen inay qaxaan oo ay dee magaalooyinka yimaadaan oo ay barakacaan ee dad gaaraya lixdan ee lix milyan dad gaaraya runtii waxaa soo wajahay cunto yari iyo biyo la-aan yaa soo wajahay xaaladdu aad iyo aad iyo aad iyay runtii u xun tahay macaluul aad u daran baa jirta waxaan rabaa inaan dowladaha aan saaxiib ka nahay caalamka ah iyagu naftigoodu sida ay sheegeenba oo hadda ay sheegeen inay lacag badan aruuriyeen inay laba jibbaaraan kaalmadooda iyo macaawanadooda inay laba jibbaaraan si ummaddaas dhibaataysan gargaar bini'aadnimo ah si degdega loogu geeyo meel warkaas ku dhuguunsada haytan idaacadda warsan ee baydhabo dhuguunsadayaal anka yaraan afartii sideed qofkii ka dhamatay qashan quubasada buuro nagadan oo kor ku mari minatag yaalan duleedka caasimada etoobiya arda sababa sidii oo sheegahayaan saraakiila miilasa wayba kaloo iyo sheegahayaan intii weli luwaysnye darada deeta in markii uusa qashinkaas ah ka dumi dadka sabtidii ka deegaanka waybayo sheegaan intii meelaasa ka sugunaayeen boqoli konton qof markii uusa shilkaas dhiyaaye qashinkan oo eedan badanay iyo wayba uusa duugay manata meelaasa ka taaleen ooyo isku nugulaayeen meelaasyo qashinka magaalada ardisababa laka deedyaayey meelasyo wayba la sheegay intay qashinkaas lakadeedyaayay muddo konton sano ku badan fayaan hadalay magaalada aan ka dambeyntiina ra-iisul wasaaraha holland iyo raaligelin ku codsaday madaxda dalka turkiga oo wadanshay ka tilmaameen xarunta cunsuriyiinta ra-iisul wasaaraha holland iyo axadii shalay sheegay intieta aflagaaduwin inti laka tilmaama dalsho xarunta cunsuriyiinta usoona sheegay inti dalka holland uusu ku mid ayay wadamadii dhibaatada badan anjaysadii nazigii hitler dagaalkii lamaad ee adduunka waybana sheegaan inti turki lanku baahanya intii oo hadalka raaligelinta kubiyanga balse wayba muuqataa intii oo isagun holland uusa ku dhugunuglaadeyan madaxda turkiga wasiirka arrimo banaanka turkiga oo sabtidii ilaha kunagaya hawada dalka holland xilli uu safadaa intii isugu qeyb qaada banaanbax iyo lalahayan jaariyadda turkiga holland iyo ku qeyb gali hanisban bahow kale ayoo axadii shalay dhigeen jaaliyadda turkiga ee dalka faransa waybana khudbad uusa banaanbahkaasa ka jeedi wayba markaleed uusa ka nagaynti dalka holland uuseeye xarunta cunsuriyiinta yuruba warkii isin kula dareerteen dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkeege warkan aan shuur ismaaciil axmed yaasin saarti waana tasiin kula dareer siyaasi saala cali maxamed saala qaysna farsameeyay dhugunsadayaal asaabta warkoo kale qayb qaateen mahadnagaysiina kama hadsantin dhugunsadow ku wararkii barnaamijyada ku bahaw idaacadda warsan ee baydhaba